qodobada laga soo saaray shirweynaha madasha dhaqaalaha somalilan ee labadii maalmood ee ugu dambeeyey ka socday magaalada hargeysa ayaa waxa ugu muhiimsan baaq loo soo jeediyey xukuumadda iyo shacabka somalilan kaasi oo ah qodobka koowaad waxaana loogu baaqay in dhaqaalaha somalilan loo bedelo dhaqaalo ku fadhiya adeeg bixin si loo dardargeliya baa la yidhi horumarka dhaqaalaha somalilan qodobada shirka laga soo saaray waxa kale oo ku jiray qodob ku saabsan iyada oo laga duulayo ama la ogsoon yahay doorka ay waxbarashadu ku leedahay horumarinta dhaqaalaha gaar ahaana xirfadaha waxaa shirkuu ku baaqay in mudnaan gaara la siiyo horumarinta waxbarashada gaar ahaana xirfadaha shirku waxuu ku baaqayaa in shacabka iyo xukuumadda somalilan ay ka wada shaqeeyaan sidii dhaqaalaha somalilan uga faa'iidaysan lahaa adeegsiga tiknolojiyadda waxaa kale oo qodobada shirka ka soo baxay lagu sheegay fududaynta maalgashiga kala duwan waa furaha horumarka dhaqaalaha sidaa awgeed waxaa shirku soo jeedinayaa in la xaliyo caqabadaha ay la kulmaan dadka raba in ay maalgashadaan somalilan sidoo kalena hay-adaha dowladdu ay yeeshaan wada shaqayn dhow oo la xidhiidha maalgelinta waxaa kale oo qodobada shirku ku baaqay ka mid a horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha waa lafdhabarta horumarka dhaqaalaha sidaa awgeed shirku waxa uu ku baaqayaa in la fudaydiyo maalgelinta dhinacyada dhaqaalaha ee ay ka midka yihiin tamarta macdanta iyo shidaalka waddooyinka biyaha heshiisyada ganacsi ee somalilan la leedahay waddamada jaarka ama deriska iyo adeegsiga tiknolojiyadda shirku waxa uu ku baaqayaa xoojinta hay-adaha maaliyadda sida baananka shirkadaha caymiska si ay kaalintooda uga qaataan baa la yidhi horumarka dhaqaalaha ee somalilan qodobada ayaa lagu soo gebagabeeyey in la dhammaystiro shuruucda fududaynaysa horumarinta dhaqaalaha waxaana shirkuu ku baaqay in la dhammaystiro shuruucda fududaynaysa horumarinta dhaqaalaha sida shuruucda la xidhiidha maalgelinta shirkan ayaa noqonaya kii labaad ee sanadkii labaad si xidhiidha loo qabto iyadoo sanadkii labadii kun iyo labi-iyo labaatankii ay somalilan bilowday qabashada shirka madasha dhaqaalaha somalilan khadar maxamed cakule v o a hargeysa